dhegaystayaasheenna sharafta le marka hore waa salaamantihiin kuna soo dhowaada barnaamijkeennii toddobaadlaha aynu kaga hadli jirnay dhaqanka wanaagsan ee beeraha waxaana barnaamijkan soo saaray hay-adda cunnada iyo beeraha adduunka ee faw iyadoo kaashanaysa wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland farriintan waxaa maalgeliyay midooda yurub a u farriimaha dhaqanka wanaagsan waxay si toddobaadlaha uga baxayaan raadiyaheenna subaxnimada isniinta wax yar ka hor warka subaxnimo waxaa dib loogu soo celinayaa fiidnimada jimcada wax yar ka hor warka habeennimo maaraynta iskudhafka ee la dagaalanka cayayaanka iyo dulinka iyo wax soo saarka beeraha waxaa loola jeedaa maaraynta isku dhafan ee la dagaalanka cayayaanka iyo dulinka oo loo soo gaabiyo i b b m waa hab hal mar wada adeegsanaya habab kala duwan oo lagula dagaalamaya cayayaanka ama dulinka ujeeddaduna waxay tahay sidii wax soo saarka kor loogu qaadi lahaa hababka cayayaanka ama dulinka lagula dirirayo ee aannu isticmaalin sunta ayaa marka horeeto si aada loogu isticmaalaa sunta cayayaanka dilaha waxaa keliya la isticmaalaa marka laga fursan waayo khubarada beeraha oo keliya ee i b b m loo soo gaabiyo ayaa go-aan ka gaarayo xilliga ay tahay in la isticmaalo hababka isku dhafan ee lagu maaraynayo la dagaalanka cayayaanka ama dulinka waa in aad loola dadaalaa habka isku dhafka waxaa la doonayaa in la isticmaalo habkan uu yahay mid dhaqaale ahaan isbixin kara si wax ku ool ahna u yarayn kara dulinka iyo cayayaanka beeraha sida ba-an u waxyeeleeya kordhin kara wax soo saarka islamarkaana khatar caafimaad aan u lahayn deegaanka marka la isticmaalo hababka isku dhafan ee la dagaalanka dulinka iyo cayayaanka waa in shuruudahan la fuliyaa marka hore soo hel oo ku isticmaal beerta agab caafimaad qaba oo nadiif ah marka horeba xulo caro bacrimisan nafaqo wanaagsan leh oo ku habboon dalagga aad beerayso isticmaal hababka wanaagsan ee beeraha ee ilaalinaya ciidda dalagga iyo deegaankaba isticmaal in abuurka la isu jirsiiyo masaafo ku habboon dalagga marka aad beerayso abuur dalagga mid weliba xilliga uu ku habboon yahay sida wanaagsan uu u bixi karo dulinkiisa iyo cayaankiisana uu yar yahay ku talagal kala beddelka dalagga iyo isku dhex beerashada dalagyada kala duwan isticmaal dhaqanka ku habboon ee maaraynta carrada isticmaalka bacriminta saxda oo maaree si wanaagsan isticmaalka biyaha isticmaal hababka biyaha ugu yar la isticmaalayo si habboon oo joogto ah u maaree cawska si joogto ah u tag beerta si aad ula socoto wax soo saarka dalagga iyo caqabadaha jira beertu ha ahaato mid nadiif ah u maaree cayayaanka cudurka si hufan yaree inta aad yarayn karto isticmaalka sunta adigoo isticmaalayo caqliga waad xakamayn kartaa dulinka cayayaanka beeraha sida carrigelinta wanaagsan iyo weliba falidda beerta waxay dilaan cayayaanada qaarkood carrigelintu markay soo saarto xasharaadkii ciidda ku hoos jiray waxaa markiiba cunaya shimbiraha waxaa la isticmaali karaa dabinnada jiirka iyo cayayaanka kale ku dhega gacanta ku aruuri cayayaanka midhaha jiran ogxansan cayayaanka iyo wixii lamida ku jar gacantaada geedaha jiradda si aysan u gaarsiin cudurka dalagga oo idil waxaad ku dadaashaa inaad ilaaliso tayada dhulkaaga iyo carrada u diyaari si wanaagsan beerta iyadoo ku xidhan nooca dalagga aad beerayso adeegso abuur iyo qalabka beeraha oo nadiif ah ilaali inta ay isku jirsanayaan abuurka dalagga ka taxadar xilliga aad siinayso bacrimiyaasha ku talagal xilliga ku habboon ee waraabka beerta qorsheeso qadarta waraabka beerta u baahan tahay oo biyotashiil ah isku dheelitir maaraynta dulinka cayayaanka iyo dhaqaalaha ku baxaya haddii lacag xadhaaf ah uu ku baxayo la dagaalanka dulinka ama cayayaanka taasi waxa ay keenaysaa inaad wax macaash ah ka helin beerta ayna isbixin weydo maskaxda ku hay in faa'iidada qiimaha dalagga la goostay iyo qiimaha wax soo saarka iyo qarashka gaadiidka iyo suuqgeynta wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland waxay ka caawin doontaa beeralayda helitaan abuur tayo sare leh waxay kaloo ka caawin doontaa baaritaano lagu sameeyo ciidda si beer si beeralaydu ay u ogaadaan nooca ciiddoodu iyo waxa ay ku beeran karaan waxay kaloo siin doontaa beeralayda tababaro kor loogu qaadayo aqoontooda waxaan idin xusuusinayaa in khuburada kala duwan ee wasaaradda beeraha ay idinkaga jawaabi doonaan su-aalaha aad qabtaan fadlan ku soo qor su-aalihiinna iyo aragtidiinna xusuusinta nambarka whatsappka ee wasaaradda beeraha ee toddobaadka dambe